wadankan kumanaan dhalinyaro baa jaamacadaha kasoo qalinjibiya oo xirfado leh laakiin fursado uma helaan inay kambaniye badan ganacsi badan ay hortagaan ay c v-gooda ay geeyaan oo xirfadooda iyo kartidooda shan iyo labaatan sano oo dagaal iyo wakti xun baan soo marnay so aaminaadiina meel fiican mayna maraynin caqabadaha ugu weyn oo dhalinyarada haysta waxay ahayd hadday shaqo meel ka banayaan ama ganacsi oo shaqo ka banaan yahay si loo simin yahay uguma tartami jirin in adeer iyo qof isku qabiil yihiin baa shaqooyinka badanaa lage shaqooyinka badanaa saasaa loo qaadan jiray laakiin hadda with the job fairkan waxaan rabnaa inaan kumanaanka dhalinyaro oo wadanka joogaan xirfada leh oo akliga badan in aan horgeyno ganacsatada oo u baahan dad dhalinyaro soo graduate gareeyey oo xirfado leh tusaale ahaan companigan oo la dhaho somtel iyo e dahab oo ka tirsan dahab shiil group labadoodba waxay doonayaan inay xafiiskooda oo south central soomaaliya inay furaan ay si weynna u furaan labadooda waxay qaadanayaan hadda e dahab keligiisa ah wuxuu stageka ka sheegay inay qaadanayaan konton dhalinyaro oo halkaana c v-yada ay dhalinyarada ka qaadayaan ay si seriously u eegayaan oo halkaana dhalinyaro laga qaadan doono so anaga qof uma geyn karno kambaniga laakiin qofka dhalinyarada oo soo qalanjibiyey baan fursad siinaynaa sidoo u hortago kambanigan oo si cadaalad ah oo inta dhali dhalinyarada kala imaanaysana ay u tartamaan waa gartay marka carabkaad ku dhufatay shaqooyinka ama fursadihii shaqo ee dhowr iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay ka jiray gees walba oo dhulka soomaalida ka mid a waxay dadka ku qoranayeen qof inadeera ama tola oo la yaqaano oo meel loo raaca leh oo meel lagu dacweeye leh laakiin hadda waxaad sheegtay in taas laga gudbo oo kambaniyadii iyo dadkii shaqadoonka ahaa iyadoo oon la fiirinayn haybta yihiin la ishorgeeyo o ishor fadhiistaan tii markii hore meesha tiila maxaa meesha ka saaraya maxaa keenaya is-aaminaada hadda kambaniyada iyo dadkan shaqada raba maxaa isku xiraya oo tii hore jirtay maxaa meesha ka saaraya maxaa yaala waxa yaala waxa waaye waxa u sababtay kambaniyadan inay raadiyaan dad quality leh waa kambaniyadii static bay naqdeen dadkii hore waday wax badan oo ay ku kordhin karaan ma leh kambaniyada wakti cusub baa la galay oo generation cusub baa la galay oo oo i t-ga si aad iyo si xoog loo isticmaalayo oo wakti baa lagu jiraa hadda adduunka dhan ay isku wada xiran yihiin an dhalinyaro badan baan hadda soo baxday oo adduunkaas si fiican ugu xiran waxna ka garanayo so ganacsi kasto hadduu doonayo inuu sii jiro oo ganacsigiisana oo kor usii kaco wuxuu u baahan yahay qof oo quality leh qof in adeerkiisa uma baahna hadda in adeernimo iyo reernimo waa la dhaafay qof kastaba kambani kastaba haddii oo doonayo inuu sii jiro wuxuu u baahan yahay qof oo quality leh waa gartay tusaale ahaan tusaale ahaan deeq adoo adoo raalliya deeq kalsoonidii markii hore maqnayd ee ahayd inaan la aamini karin qof aan dhalasho ahaan kuu dhoweyn aan la aamini karin maxaa meesha ka saaray waa sidaan kuu sheegayay waxaa ka saaray waxay ganacsatadii ah waxaa u baahan dhalinyaro oo quality leh xirfad leh hadda aaminaadii booskii labaad bay gashay hadda haddaad heli karto laba boqol c v haddaad hesho oo aad short list aad ka samaysid oo shanta ugu fiican aad kasoo qaadatid as a ganacsi as a company waxaad samaysay qualitygii xirfadii iyo xooggii baad ko keentay marka shan qof oo xirfad leh baad keentay markaas as a company ahaan aaminaadii iyo securitygii number two bay noqonaysaa marka so company kasta hadda position buu joogaa si oo oo ganacsigiisa usii weynaan lahaa oo u horumari lahaa taas baa keentay in reer in adeernimo iyo reer reer looga tago marka job fairka maanta aad qabateen ee aada ishorgeyseen kambaniyadii shaqada rabay iyo dhalinyaradii shaqadoonka ahayd maxaa ka hirgelay maanta waxaa ka hirgelay horta maanta waa maalinta ugu horeysay job fairka wuxuu soconayaa laba maalin maanta iyo beritoola oo lasoo xirayo the reason aan laba maalin u sameynana waxay ahayd dhalinyaradii baan rabnaa inaan fursad fiican aan siino ay u hortagaan lix iyo labaatan oo company halkan joogaan siday u wareystaan jaanisyada ka banaan oo dhalinyaradana enough information loo siiyo boosaska ka banaan hadda waxaa inoo hirgelay si fiican baa loo furay programka waxaa looga waxaa looga hadlay pan saddex panel baa jiray mid oo ah jaamacadaha oo janis la siiyey su-aal baa la weydiiyey oo ah jaamacadaha soomaaliyeed ma soo saaraan dhalinyaro oo job marketka diyaar u ah soo jaamacadihii baa isku laatay iyaga job market job market waxaad ula jeedaa shaqooyinka looga baahan yahay magaaladaas ay joogaan ee suuqa yaalla ha ee suuq yaalla iyo iyo ganacsatada dhalinyarada ay u baahan yihiin xirfadaha ay u baahan yihiin qualityga ay ma la baraa baahan yihiin ha jaamacadahan ma soo saaraan waa gartay su-aashaas baa la weydiiyey ha panelka labaad wuxuu ahaa ganacsatada kambaniyadii baa janes la siiyey la dhahay processkii hore noocii aad dhalinyarada u qaadan jirteen shan iyo labaatanka sano lasoo dhaafay ma sidoo ahaa iyo haddana maxaad u baahan tihiin baahidiina waa maxay dhalinyaradaasna ma joogaan wadanka su-aalahaas baa la weydiiyey si fiican bay ugu jawaabeen marka panelkii saddexaad panelkii saddexaadna wuxuu ahaa dawladdii baa janes la siiyey ay ugu hadlaysay maadaama ay dawladda shaqooyin badan kasoo baxaan oo websiteyada badan lasoo dejiyo boosaska dawladda kasoo baxo so dawladdii bay dhalinyarada u weydiiyeen waxay dhaheen boosaskaas soo baxo sideed sideebaad usiisaan dadka ma in adeernimo baad usiisaan mase process oo sax baa jira